إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdيn أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii bluq الmaraam min أdilaة الأحكاam gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay kitaabu الصلاة baabkana waxaan ku dhex jirnay baabu صalaaةi تadawc xadiidka ugu dambeeyey caaisha ayaan darsigeeni ugu dambeeyey ku joojinay وعan caaئiشhaةa radي الlaه عanهa qaalat dakhala nebiyu nabigaas soo galay sala allahu calayhi wasalama beytii gurigayga fa sallaa waa tukaday adduxaa salaatu duxadii ayuu tukaday nabiga sala allahu calayhi wasalam hamaaniya rakacaad sideed ragco ayuu tukaday rawaahu ibnu xibbaan ibnu xibbaan ayaa wariyey fii saxiixihi saxiixiisa ayuu ku wariyey xadiidkan caaisha bint abi bakr sidiiq radia allahu canhaa waa xadiis daciif ah cillada dacfiguna waxay tahay ninka ka wariyey caaisha raawiga ka wariyey oo laydhaa muطalib ibnu cabdilaahi ibnu xandab waxa weeyaan waxba kama maqlin caaisha siduu yidhi abu xaatim wuxuu yidhi maba soo gaarin caaisha axaadiista uu ka wariya dhammaanna waa wada mursal mursalkuna wuxuu ka mid yahay min aqsaami daciif mursalkana waxaa la ogsoon yahay inuu ka mid yahay min aqsaami daciif mideeda kaleeto wuxuu xadiidkaasu ka soo hor jeedaa xadiidkii saxiixulmuslimka caaishoon horay u soo ogaanay oo caa-isha ay tidhi maa ra'aytu rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam yusallii subxa subxata duxaa qad weligay ma arag caaisho waa loo sheegay nabigu inuu salaatu duxa tukaday laakiin ayada indheheeda kuma arag xadiidkan daciifkaana wuxuu leeyahay gurigayguu soo galay markaasuu sideed ragco tukaday marka xadiidkanu xadiid sugan ma ahan amaa hadduu sugnaa lahaa xukunka uu faa'iideynaa oo ah sideed ragco in laga tukado salaatu duxaa taas waxaa noo faa'iideeyey xadiidkii umuhaani ayaa noo faa'iideeyey waxa weeyaan yowmu fatxi maka nabiga maka markuu furtay inuu gurigeeda soo galo sideed ragco tukaday nabiga sala allahu calayh wasalam xadiidka umuhaani ayaan ka faa'iidaysanay inuu sideed ragco ku tukaday marka oo bukhaariiyo muslim aana wariyeen marka sideed in la tukan karo iyo ka badan in la tukan karaba waa soo ogaanay darsigeenna horaana ku faahfaahinay waa ka soconnay baabu salaati ljamaaca salaada jamaacada ayuu baab u yahay iyo walimaamati imaamnimada wuxuu baabkaanu ka hadlaa salaada jamaacada in salaada laysku jamaacaysto midaan laysku jamaacaysan karaa faradkii sunnadii xukunkii muxuu yahay in laysku jamaacaystaa ma waajiba ma sunna baabkaas wuu ka hadlayaa fadiiladii jamaacada waxaasoo dhan wuu ka hadlayaa salaada jamaacada fadiiladeediiuu ka hadlayaa hala fadligii haddana wuxuu kaloo ka hadlayaa ma waajiba ma sunna wuxuu kaloo ka hadlayaa salaadii waxa weeyaan laysku jamaacaysanaa ma midda sunnada ah mase waa midda faradka ah haddana kadib imaamnimadii yaa imaamnimo u suubada imaam iyo mamuun maaa ma'muum maxaa mid walba laga rabaa axkaam aada u fara badan oo salaada muhiim u ah ayuu ka hadlayaa baabu salaati ljamaaca salaada jamaacada baabkeedii iyo walimaamati imaamnimada baabkoodii haada maxaluhu kan waa meeshii looga hadlayay waana inaad ogaato salaada jamaacada marka axaadiistu boorinaydo jamaacada la sheegaa waa jamaacada masjidka ma ahan midda guryaha lagu tukanaa waxa weeyaan jamaacada asal waxaa u ah oo fadaaisha leh oo jamaacada laysku booriyey waa midda masjidka taasna axaadiista waa laga fahmaa oo axaadiista waxa weya way ku cadday siduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam salaatu rajuli fi ljamaaca salaada jamaacada uu qofku ku tukado tudacafu calaa salaatihi fii beytihi wa suuqihi saasaa ku jirta xadiiska salaada uu qofku ku tukado gurigiisa ama suuqiisa waxaa laga ka fadli badan oo laga laalaabaa tan jamaacada uu ku tukado hamsan wa cishriina dif marka midda guriga iyo midda suuqa waa tan laga fadliga badan yahy jamacada la sheega waa midda masjidka waana sidii cabdullaahi mascuud uu dhihi jiray radia allahu canhu aharka imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey man sarahu an yala an yalqa allaha hadan muslima qofkay farxad ku haydo berri inuu rabbigiis la kulmo isagoo muslim ah falyuxaafid calaa haaulaai salawaati xayu yunaadaa bihinna ha ku ilaaliyo salaadahan shantaa meesha looga addimo qofkii ku faraxsan oo ay farxad u tahay berri inuu la kulmo rabbigiis isagoo muslim ah waa inuu ku xifdiyo salaadahan waxa weeyaan oo shanta ah loola jeedaa meesha looga addimo marka meesha laga addimaana guriga maahana waa masjidka marka waxaa la rabaa salaada jamaacadaho la sheegayo waa in masaajidka jamaacada la geeyo taas weeye can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuul allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi rasuulku salaatu ljamaacati salaada jamaacadaa afdal way ka fadli badan tahay min salaati alfadi min salaati almunfaridi qofka keligiisa salaadiisa way ka fadli badan tahay alfad almunfarid aa loola jeedaa fad waa qof keligiisa fuduud iyo afdaadna waa lagu jamciyaa marka min salaati alfadi ay min salaati lmufridi waayo min salaati lmufridi qofka keligiisa salaadiisa ayay ka fadli badan tahay jamaacadu waxayna dheer tahay bisabcin wa cishriina daraja toddoba iyo labaatan darajo saasuu yihi nabigu sala allahu calay wasalam toddoba iyo labaatan darajo muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ayaana xadiidkaas isku waafaqeen walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday can abi hurayra bihamsin wa cishriina juz-an shan iyo labaatan juzna waxa weeyaan bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen abu hurayra waxa weeyaan xadiidkiisa ayay ka wariyeen wakadaa sidaas oo kale lilbukhaari waxa u sugnaaday can abi saciidin abi saciidin alkhudri radia allahu canhu qaala inuu yidhi daraja shan iyo labaatan darajo marka xadiidkan bukhaari iyo muslim aa wariyeen min xadiidi cabdilaahi bni cumar min xadiidi cabdilaahi bni cumar ayay bukhaari iyo muslim waxa weeyaan isku waafaqeen waana toddoba iyo labaatan darajo ayaa xadiidkaas cabdullahi bni cumar sheegaa bukhaari iyo muslim sidaasoo kale waa wariyeen min xadiid abi hurayra isagoo ah oo abu hurayrana xadiidka waa wariyey shan iyo labaatan laakiin juz ayuu ku wariyey sidaasoo kale bukhaariya xadiidka wuxuu ka wariyey min xadiidi abi saciidin alkhudriy asna wuxuu ku wariyey shan iyo labaatan darajo shan iyo labaatan oo darajo marka xadiidka saddexda saxaabiya xadiidkoodu wuxuu isku waafaqsan yahay salaada jamaacada lagu tukadaa inay ka fadli badan tahay salaada qofka keligiisa uu tukado laakiin waxay isku khilaafsan yihiin cadadka fadiilada oo waxa weeyaan xadiidka cabdillaahi bni cumar waxaa ku sugan toddobiyo labaatan xadiidka abi hurayre iyo kan abi saciidinna waxaa ku sugan shan iyo labaatan alcilmiga laba maslag ayay maraan ama laba dariiqay u maraan marka ikhtilaafkaas ay ka jawaabayaan maslaq waxay tahay tarjiix maslagu tarjiix in la kala rajaxo waxayna rajaxaan riwaayadda toddobada sheegayda maxaa yeelay ziyaada oo ad cadli xaafida ka ahaatay weeye ziyaadatu cadli oo xaafid weliba ah waxa weeye marka waa maqbuula sidaasay culummada gobola maraano labada xadiiday kala rajaxaan laakiin tarjiixa waxaa ka wanaagsan jamca ayadoo jamcigu suurtagel yahayna lama kala rajaxo xadiidka maxaa yeelay tarjiix macnaheeda midaa laga tegaa wey midaa la qaadanaa laakiin jamaca macnihiisa labada xadiisba waa lagu camal falaa wey marka jamaca ka wanaagsan sida awjuh badan ay ku jamciyeen culummadu laakiin wejka ugu wanaagsan sida xaafid ibnu xajarba uu sheegay wejka ugu wanaagsan waxay tahay in la yidhaahdo markii hore nabigu wuxuu sheegay cadadka yar oo shan iyo labaatanka ah kadibaa haddana rabulcaalamiin soo ogeysiiyey nabiga haddana ziyaadada maxaa l ilaahi weynaa subxaana wa tacaala fadligiisu waa uu siyaadiyaa oo addoommada intuu doono u siyaadiyaa marka markii horeeto wuxuu u ballan qaaday inuu dheeraad siinaa jamaacada shan iyo labaatan kadibaa ilaahay usii siyaadiyo wuxuu ugu daray haddana labo oo toddobiyo labaatan uga dhigay marka waxa weye toddobiyo labaatantaa dambayday shan iyo labaatantaa horreyday wuxuu yidhi cabdalla ibnu saalex alfawsaan la dhihi maayo waxaa u daliila in shan iyo labaatantu ay horreydo toddobiyo labaatanku dambayday maxaa yeelay waxaa la ogsoon yahay fadliga ilaahay ma aqbalo nuqsaano ilaahay inta addoommada wax siiye kama jaran daad cibaadadaa samaydaan intaasu ajaraan idinka siina kadib laba derajaan idinka jartay alla ma dhihin laakiin ilaahay weyna addoommadiisa intuu doonun fadaa'ilu siiya marka taasa waxayna tusaydaa inay horreeyey shan iyo labaatanka ayaa nabiga loo waxyooda markii hore waa uu u sheegay dadka haddana ilaahay weyne wuxuu ogeysiiyey laba kaleeto dheeraad ah oo toddobiiyo labaatan in looga dhigay sidaasaa lagu jamcinaa xadiidka xadiidka marka kow xukunka koobaad oo ku cad waxay tahay axaadiistaas waa saddex xadiis weeye xadiidka cabdullahi bni cumar iyo kan abi hurayra iyo waxawn abi saciid alkhudriy saddexdaa saxaabiya xadiidka wariyeen marka waxay tusayaan salaada jamaacada lagu tukado inay ka fadli badan tahay qofka keligiisa salaada uu tukado shan iyo waxaan rabaa toddoba iyo labaatan derajo inay dheer tahay taasay tusaydaa wuxuu kaloo xadiidkan uu tusayaa waxa weeyaan salaada qofka munfaridkaa uu tukado guriga ku tukaday inay ansaxayn taasna waa tusay ama suuqa uu ku tukaday sababtoo ah inuu ansaxaydo meesha laga qaadana waxay tahay nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu isticmaalay ismu tafdiil afdal min salaati lfadl u yidhi ismu tafdiilkuna wuxuu faa'iideeyaa wax la yidhaahdo mushaaraka iyo ziyaada mushaaraka iyo ziyaada labadaasuu faa'iideeya mushaaraka macnaheeda waxay tahay fadiilada asalkeeda waa isla leeyihin oo waxa weeyaan qofkan salaada tukado keligiisana fadiilo waa leeyihi kan jamaacada ku tukadana waa leeyihin asalkaas mushaaraka wey ziyaadana waxaa le midka jamaacada ku tukada marka inay ansaxaydo ayuu tusaa xadiisku laakiin xadiidka waxaa kaleeto laga qaadanaya yihahdeen ahlucilmigu qofka munfaridka ee guriga ku tukaday ee aan cudurdaarka lahayn wey qofkaan laga hadlayo kii cudurdaarka lahaa ka warran laba qowlay culimmadu kaleyihin kan cudurdaarka leh oo awal qofkaanu jamaacada waa ku tuka jiray waa laazimi jiray markii dambe cillaba u timid markaasuu guriga ku tukaday ama waa xanuunsado waa soo bixi waayey ama waa cabsado masaajidkii u imaan waayey midkaas ka waran kaas culimmadu laba qowl ayay ka leeyihiin qolo waxay leeyihiin ajarkiisoo taamahaba la siinaaba isagu maadaama uu jamaacada laazimi jiray markuu caafimaadka qabay ama markii uu cudurdaarka la'aa ee cudurdaar ku yimid asagoo jamaaca ku tukada la siina waxayna u daliishadeen xadiidka abi muusa ee imaamu bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey oo nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa marida alcabdu aw saafara addoon hadduu xanuunsado ama safro kutiba lahu milu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixan waxaa loo qoraa wixii uu samayn jiray markuu caafimaadka qabay oo uu muqiimka ahaa marka waxay yidhahdeen waa kaasa xadiidkaasaa noo daliila ayay yidhaahdeen qofka haddii uu awal ku dadaali jiray markuu caafimaadka qabay jamaacada oo uu awoodi waayey waa loo qoraa xadiidkaasaana u daliila abi muusa oo imaam bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey qowlkaas waa daliilkaas qawigaana waa leeyahay qowlka kaleeto ahlucilmi kaleetaa ku tago waxay lehin maya qofkan macduurka ah laba shay ayuu leeyahy kow wax dembiya male hadduu jamaacada ka haro labo ajar bartiisna waa loo qoray oo waxa weeyaan maadaama uu awoodi waayey laakiin kii la ku la tukaday lama ajar eka sidaasay leeyihin qowlkaas shekh ulislaam ibnu taymiya xaafid ibnu rajab iyo amara laakiin xadiid ay ku soo arooriyeen kolleyba ma arag laakiin kan horeeto xadiidkaasaa lagu soo arooriyey oo nabigu uu yidhi qofkii xanuunsada ama safra waxaa loo qoraa markuu caafimaadka qabay oona uu muqiimka ahaa wixii uu samayn jiray xadiiskaas way ka muuqata daahiru ku yahay marka qofka laleeyahay waa laga fadliga badan yahay waa qofkaan cudurdaarka lahayn oo isagoon cudurdaar lahayn guriga iskaga tukaday ee ma ahan midkii jiranaa ama waxa weeyaan cillada kaleeto ku timid ee jamaacada imaan waaye xadiidkan ahlucilmiga gabola waxay u daliishadeen salaada jamaacada waa sunna salaada jamaacada ragga inay masaajidka kusoo tukadaan waajibkuma ahna waa sunno saasay u daliishadeen waa sunno sababtoo ah waa kaasaa qofkii keligiis tukadaba wax bartood waa leey aba laga ajar badnaadeen marka sidaasay u daliishadeen waana aarka shaaficiyada aarka maalikiyada sida ay mareen sida ay mareen laakiin sida aan arki doonno qowlkaas waa qowl marjuux ah oo laga raajixsan yahay qowlka raajixana waan arki doonnaaha waxay tahay in salaada jamaacada ragga qaangaarka ah ay ku tahay farad weliba fardulcaynna ay ku tahay oo hadduu ka taga uu dembaabayo waxayna xadiidkan uga jawaabeen culummadu waxay yidhaahdeen mufaadalada oo asalkii wax loo sugay ka dhalan maydo in waxa weeyaan uusan qofkaanu waajib ka tegin ee waxay waxay tusaydaahoo kaliya qofka munfaridkaa salaaddiisu inay ansaxaydo oo waxa weeyaan jamaacadu shardun lisixati salaad ma ahan waxaa jira waajib iyo shardu sixa jamaacadu waajib waa ku tahay qofka laakiin shardu sixa maaha oo macnaheeda shardu sixa maaha maxaan ula jeednaa macnaha haddii qofku keligiis tukado waa ansixe salaadiisi waa ansixe oo salaadu inay ansaxdo jamaacadu shardi uma aha laakiin haddana waa qof waajib ka tegey oo dembiya loo qoraa waa qof waajib ka tegey dembiyaa loo qoraa laakiin ma ahan qofaan tukan oo taariku salaad oo kalea salaadii waa ansixe marka jamaacadu shardu sixa maahan laakiin waa waajib oo cayni ah taasna waxaa caddaynayda adilada kale oo noo soo socota tan kale xadiidka wuxuu caddaynaa jamaaco waxa ugu yar labo sababtoo ah xadiidku wuxuu kala fadilay qofka keligiisa iyo jamaaco marka qof keligiisa wixii aan ahayn waa jamaaco jamaaco marka waxa ugu yar waa imaam iyo ma'muum sidaasaa ugu yar waana sida xadiidka maali bn xuwayri ku cad oo nabigu yidhi idaa xadarat salaatu faadina marka salaada waqtigeedu galo labadiinu aadaana oo midhaynin aadaan macnaha waaqiima aqima uma liyaumakumaa akbarukumaa kadibna imaam haynin noqdo kiina daweyn marka laba qof waa jamaaco imaam bukhaarina xadiidkaas baab u qabtay baabun maani famaa fawqaha jamaacatu baabkan wuuu xadiidkan wuxuu baab iyaho tusaa laba qof iyo wixii ka badanba waa jamaaco marka xadiiska maadaama u yidhi salaatulfadli hal qof salaadiis iyo jamaacu kala dhiga marka wixii aan hal qof ahayn waa jamaaco jamaacana imaam iyo ma'muuma ugu yar ayaa ugu yar wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi waladii allihiyaan ku dhaartay nafsi nafsadaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee laqad hamamtu wallaahi waxaan damcay an aamura inaan amro bixadabin xaabo oo fa yuxtadaba markaas xaabadii lasoo guro uma aamura aan amro bisalaati salaada oo fa yu'adana lahaa loo aadaano uma aamura aan amro rajulanin oo fa ya'umma annaasa dadka uu imaam u noqdoo tujiyo uma ukhaalifa aan u dabamareeyo ilaa rijaalin rag raggaasoo laa yashhaduuna salaata salaada aan imaanayn oo fa uxariqa calayhim aan ku gubo buyuutahum guryahooda waladii allihiyaan ku dhaartay nafsii nafsadaydu biyaddii gacantiisa ay ku jirto ee low yaclamu hadduu ogaa lahaa axaduhum mid ka mid ah annahu asagu yajidu inuu helayo carqan laf feen leh laf oo inta hilibkii laga cunay xoogaa feena leh laftaasoo samiinan cayilan ow mirmaatayni ama laba dhalandhilood xasanatayni oowan wanaagsan la shahida waa imaalahaa alcishaa ceshaha muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaariy xadiidkan axkaam aad u badan ayuu faaiideynaa axkaam aad u badan ayuu faa'iideynaa ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu cala wasalam qaala wuxuu yidhi waladii allihii aan ku dhaartay nafsii nafsadaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirto nabigu waa dhaar xugun sharciyuhu sheegaa markaasuu dhaarta marka xadiidku wuxuu tusaa qofka ayadoon la dhaarsan inuu dhaaro karo alcalaama ibnulqayim zaadulmacaadka wuxuu ku yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam wuu dhaartay wax ka badan siddeetan mawdicay ku sugnaatay siddeetan meelood ka badan ayuu nabigu dhaartay iyadoon la dhaarin taasu marka maxay tusaydaa waxay tusaydaa huu yidhi inay bannaan tahay dhaartu bal inay sunno tahay laakiin waa maxay markastoo iska sheekayna wallahi saasaan yeel miya taas sunno ma ahan mana ahan shay wanaagsan ee wuxuu yidhi wuxuu yidhi alcalaamatu ibnulqayim waxay daliil u tahay inay sunno tahay cala alkhabari diiniyi war diiniya markaad sheegaydo alladii yuriidu ta'kiidahu ee uu qofku doonayo inuu adkeeyo waa markaas markay sunnada tahay marka aad rabto mas'ala diiniya inaad sheegto oo aad rabto inaad aad u adkaydo inaad tiraa wallaahi waa saas masaladu de waana arrin xaqiiqaa inaad ka hadlaydo maahan mala iyo midna marka sidaasa xukunka ugu horey xadiidka ku cad waana nabiga uga sugan tahay wax ka badan siddeetan meelood isagoo masale diiniya sheegayoo dhaartay iyadoon la dhaarin masalada labaad xadiid kutusaa fiiri marka waladii allih yaa nabigu ku dhaartu yidhi nafsi nafsadaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirto alle gacantiisa taasna waxay tusaydaa ihbaatu sifati lyadi lilah in ilaahay loo sugo sifada laydhaha sifatulyad lilaahi yadun laa tushbihu yd makhluuq aydu lmakhluuqiin waxa weeyaan alle gacanuu leeyahay gacantaasoo aan shabihin gacmaha makhluuqa taasuu leeyahy waana caqiidada ahlusunna waljamaaca waxa weeye lilaahi yadun taliiqu bijalaalihi wa cadamatihi alla gacanuu leeyahay yaddaasoo asaga weynankiisa u cunanta marka nuhbituhaa waa u sugaynaa bilaa takyiifin kayfna sheegi mayno dhihi mayno gacanta alle saasay u eg tahay walaa tamhiilin addoommada toodana ku shabihi mayno walaa taxriifin mana leexayno dhihi mayno yadda qutraa loola jeedaa walaa tacdiilin mana macnaha laynayno dhihi mayno macno ma leh lama yaqaan aliflaamim ay la mid tahay yaddu la dhihi mayno waxaas o dhan dalaalaadkaas o dhan ku hadli mayno marka dariiqada ahlu sunna waljamaaca ijmaaca ku yihiinaan marayna oo ah nuhbituhaa kamaa ahbata rasuululahi sala allahu alay wasalam sifadan waxaan u sugaynaa sidii rasuulka alle u sugay waa sifa taliiqu bijalaalihi wa cadamatihi marka waa sugaynaa bilaa takyiifin kayf sheegi mayno walaa tamhiilin addoommadana ku shabihi mayno walaa taxriifin macnaha leexi mayno iyo lafdiga midnaba walaa tacdiilin macnahana ka siibi mayno ee macnay leeda nabiguna waa badiyey inuu ku dhaarto taasna waa masalada kaleo xadiiska ku waladii allihiyaan ku dhaartay nafsi nafsadaydu biyadii gacantiisa ay ku jirto laqad hamamtu wallaahi qad xaqiiqi hamamtu waxaan damcay an aamura inaan amro bixadabin xaabo xadabka waa qoryaha la shito qoryaha dabka lagu shito wey qoryo dabka lagu shitoha la iisoo guro inaan idhaahan damcayo la iisoo guro qoryo bixadabin xaabo oo fa yuxtadaba markaas qoryihii lasoo guro uma aamura aan amro bisalaati salaada oo fa yu-adana laha la aadaano oonidha hala aadaano uma aamura aan amro rajula nin oo fa ya-uma naasa dadka uu tujiyo oo imaam u noqdo waxay idhahdeen culummadu masaladaas waxaa laga qaadanaa salaada in la aqimo waxaa iska leh amarkeeda imaamka ashada looga dambayna adinka waxaa iska leh oo mas-uul ka ah muadinka aqinka laakiin imaamka iska leh waa in looga dambeeya marba hadduu joogo hadduu dhow yahay waa in la sugo imaamkiioo meelaha jooga in dadku intay iska istaagaan warra tuuji iska qaylqayliyaan lama rabo waa in looga dambeeya isagaa iska leh wuxuu kaloo tusaa hadday cilad ku timaado imaamka raatibka ah oo uu doono inuu meel aado asagaa xaq u leh inuu bedel keeno oo uu yidhaahdo qofkaanu dadka ha sii tujiyo qofkaanu dadka ha sii tujiyo maxaa ila nabiga fiiri sala allahu calayh wasalam inaan nin amraan damcay dadka imaam ka noqdo marka waa sidaas uma ukhaalifa aan u dabamareeyo ilaa rijaalin rag laa yashaduuna salaata salaadaan soo xaadiray oo aan markaas aado taxaabadii qaato weliba riwaayado kale sheegayda xoogaana aan wato jamaacaad oo aan aado kuwo aan marka aan imaanayn salaada jamaacada salaada jamaacada dad aan imaanayn inaan wato marka inaan u dabamarayo guryaha oo aan guryihii u aado ay ku jireen guryihii ay ku jireen inaan u aado sidaasaan damcay taasuna waxay tusaydaa yidhahdaan cilmiga oo laga qaadanaa salaada oogideeda imaamka muslimiintaay waajib ku tahay isagaa xilkaas iska leh madaxweynaha muslimiinta waajib waxaa ku ah inuu ka shaqeeyo dadku salaada inay oogaan waa inuu ka shaqeeyo waa inuu u istaago waa inuu dadka amro waa inuu waxa weyn u ratibo dadkii amri lahaa waa shaqo ay waajib tahay inuu ka shaqeeyo waana mas-uuliyad saaran mas-uuliyad saaran weey inaan u dabamareeyo sidaas ayaan damcay uu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam markaan u dabamareeyo raggaas la yashaduna sal fa uxariqa kadibna aan ku gubo calayhim korkooda buyuutan guryahooda aan ku gubo guryahooda inaan kusoo gubaan damcayo cillada uu iskaga daayey xadiidka imaam axmed uu wariyey iyo qayrkiis min xadiid abi hurayra tusaaho lowlaa maa fi lbuyuuti min annisaai waduriya la aqamtu salaata alcishaa waxa weeyaan waxa uu iskaga daayay waxay tahay gurigaa waxaa joogay dumar iyo caruur ayagu dembi ma gelin salaada inay yimaadaanna waajib kuma ahan kuwaasaa jooga sidaasu iskaga daayay sidaasuu iskaga daayay idan marka muxuu tusaa xadiidkaasu sariix wuxuu ku yahay in salaada jamaacada ragga qaangaarka ay waajib ku tahay masaajidka inay yimaadaan salaada jamaacada inay yimaadaan oo ay soo xaadiraan waajib cayniyay ku tahay waajib waa ku tahay horta ee sunno ma ahan weliba waajibkaasuna waa cayni ee fardulkifaa'i maahan maxaa u daliil ah waxaa u daliila inay waajib tahay cuquubada nabigu la damcay qof sunno ka tegay lama ciqaabo qofku hadduu shayu ka tegay uusan dembi ahayn ciqaab kuma muto ciqaab kuma muto ee ciqaabtaas nabigu la damcay waxay tusaydaa inay waajib ka tageen dadka jamacada ka hara waa ko weliba waxay tusaydaa waajibkaas inuu cayni yahay sababto ah hadduu fardulkifaa'i ay ahaa laheed oo haddii la fardulkifaa'i waxaa la idhahdaa camalka haddii dadka gabal sameeyaan haddii inta kale dembigu ka dhaca haddii laga wada tagana la wada dembaaba inaysan fardulkifaa'ihan waxaa ku tusee nabiga iyo jamaacadaanu hadday ogaan haddii kuwaas faradku ka dhacaa in la ciqaabo xaq uma lahaadeen xaq uma lahaadeen ila jamacadii waa ogan tahay marka waa inay farad ka tageen faradkaasuna uu cayni yahay weliba inuu faradkaasu uu weliba fardulcayn uu yahay xadiidka waxaa kaleeto laga faa'iidaysanaa dadka fusaaqda ah ee waxa weeyaan lagu og yahay inay xumaan ku jiraan in ay xaq tahay in lagu qabto markay xumaanta ku jiraan si aysan u inkirin dembiguna ugu caddaado inay xaq ku tahay in lagu qabto marka dadka alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkar u taagan qof hadda guryaha in laga raadiyo munkarka taas culummadu muslimiintu ma banaanay dha waa xaaraan inaad munkar raadido gurigaa dhegta saar kan dhegta saar bal munkar meelu ka jiro xaaraan wey taas jaajuusnimaana la lama yidhahdo alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar laakiin dad aad og tahay oo munkar meeshaan la fadhiya waxa weeyaan inaad qabato taas wey waa laga hadlaya taasaa laga hadlaya xadiidka waxaa kaleeto oo laga qaataa mas'alada ah atacziir bilmaal ma bannaan tahay qof dembi galay in lagu ciqaabo maal amase ganaax waxa soomaalida u taqaano ma bannaan tahay qofku hadduu dembi galo in la saaro cuquuba maaliya oo imaamka muslimiintu uu ku ciqaabo maal masaladaasi waa masale khilaafiya jumhuuru ahlicilmi waxay leyiin ma bannaana laakiin ahlucilmiga gobol ka mid a waxay leeyiin waa bannaanta waa bannaanta waana qowlka ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnulqayim oo ibnulqayim weliba uu aad ugu gargaaro qowlkaas oo uu yidhaahdo waxa weeyaan aaday u fara badan tahay adilada iyo nusuusta caddaynayda in waxa weeyaan la ma ganaax maaliya ama tacziir maaliya in la samay karo aadaynu u fara badan tanaana ka mid a xadiidkaana ka mid a oo xadiis kale ka uga jirtaa tacziirta maaliga guryaa la guba gurigu soomaal maaha gurigan maxaa loo guba salaadii jamcada ima diiday ninki iskala saasaa loo guba soo uma jeedi marka taas waa mid taas waa mid marka tan kaleeto waxa weeyaan adilo badan oo kalena waa ku sugnaato oo ninkii sekada diiday inaa aakhiduuhaa wa nisfa maali nabiga yidhi sala allahu calay wasalam ninkan sekada diida sekadiina waa ka qaadaynaa maalkiisana inta kala barnaan bar ka qaadaynaa barkaasu waa tacziir maali waa tacziir oo maali ah aaday u badanta axaadiista noocaas sidaas ayuu u nusreeyey waxaana laga soo naqliya oo kaleeto isxaaq waxaa laga soo naqliya ardaygii abu xaniifa abi yuusuf ayaa laga soo naqliya waa qowlka xaafid ibnu rajab uu rajaxo alcalaamatu cabdilcasiis ibnu baas kadalika sidaas oo kale marka laakiin jumhuurtu taas ayaguma ogola oo waa khilaafaan laakiin adilahaan marka la fiiriyo waa ka muuqataa masaladaas xadiidka waxaa kaleeto xadiidkan laga qaadanao ku cad dadka u taagan alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar ama la yidhaahdo sharciga lagu yidhahda xisbada ee kutubo badanna laga alifay oo dadka salaada amraya salaada markii la aqimo ayagu waa bixi kara masaajidka ka tegi karaan si ay dadkan usoo jafaan oo yidhahdaan war tukada salaadiioo la aqimay halkaanu taaganya u tuka ileey adigu kusoo jafaa oon tukayn adaa kayrlaawaa aduu ku soo doonay soo ma jeedi nabiga inuu leey inta la aqimo inaad dabamareeyaan damcay soo ma jeedi marka waxa weeyaan taasoo kale muran iyo inaad la soo taagnaata waa diin xumo waa diin xumo adaa lagu soo doonay adig iyo kayrlaawaa masaajidka imaahay marka xaqay u leeyihiin hay-atul amri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar inay doonaanoo dadkaas soo jafaan gadaal jamaacadooda ha ka soo haleeleen halkaanuuna ku caddeeyaa alcalaama cabdullaahi ibnu saalex alfawsaan marka in hay-addaasu ay sidaas xaq u leeyihiin oo masaladanna xadiidkanna laga qaadanaa weeye nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu xadiidka akhirkiisa ku sheegay dadkaas jamaacada ka haraya sida adduunyada qulubtooda ugu weyn dadkaas jamaacadaas weyn fadiiladaas weyn oo sideed waxaan rabaa toddoba iyo labaatankaas derajo toddoba iyo labaatankaas derajo dadka ka haraya wax yar oo adduunya hadday ogaalahayn waa soo yaaclahay macnaha quluubtooda adduunyadaa ku weyn diintuna way ku yarta nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waladii allihii aan ku dhaartay nafsii nafsadaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirto ee low yaclamu hadduu ogaa lahaa axadukum dadkaas mid ka mida annahu asagu yejidu inuu helayo carqan laf carqiga waa lafta riwaayadaha gabal ayba ku sugan tahayba cadman cadman riwaayadaha gabal saasaa kusu ku soo aroortay cadman laf marka carqanna waa lafta hilibkii laga laga jaray laakiin feen yaru ku hartay marka hilibka inta laga jaro ay wax yaroo feenuhu ku harto markaas weeye carqigu marka hadday ogaalahayaan inay helayaan carqan laf samiinan oo cayilan laf cayilan oo xoogaa marka lafta ba cayilanta xoogaa feen fiican ay leedahay markaas hadduu ogaalahay inuu masaajidka ka helayo oo mirmaatayni ama laba dhalaandhilood mirmaatun waxaa la yidhaahdaa rida majintu markay dhammaato labada qoob markay kala leexayda intaasaa la yidhahdaa labada qoob wey marka labada qoob waxa weeyaan salkay wax yaroo laba dhalaandhilood oo hilib yara ku leeyihin intaas hadduu ku ogaanaha masaajidka in caawa laga bixinaayo oo intaas helayo mirmaatooyinkaasoo xasanatayni wan wanaagsan oo xoogaa buurbuuran la shahidal cishaa cishaha waa imaalaha hadduu caawa la yidhaahdo allabari yaraa masaajidka ka jira oo hilib yaraa laga bixinaa meel lagu tukada lama helay waana arki jirtaan masaajidda waktiga hore nabadda waxa weeyaan masaajidda marmaraa wax la keena marka meel lagu tukada habeenkaas male meel lagu tukado male marka kaleeto oon ajarka iyo aakhiradu taallana waxa weyn dabayl iyo qarqariya kugu dilaysa marka waa sidaas nabigu u sheegay oo mirmaatayna laba dhalan dhilood oo xasanatayni wan wanaagsan hadduu ku ogaalayo inuu ka helayo la shahidal cishaa cishaha waa imaalaha marka fiiri labaatan iyo toddoba derajo ilaahay agtiisa waa ka maqnaana dhalaan dhil hadduu ka helayo ama qoob riyeedna waa soo yaaca marka taas maxay kutusaydaa dad adduunyada siday dadku u yaqaaniin oo ugu kalsoon yihin u jecel yihiin iyo siday aakhirada uga jeesteen ay kutusaydaa muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaariy wa canhu can abi hurayra qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam afqalu salaati salaad midda ugu culus cala almunaafiqiina munaafiqiinta dushooda salaatu lcishaai waa salaada cishaha wa salaatu lfajri iyo salaada subxa walow yaclamuuna hadday ogaalahaayeen maa fiihimaa waxa ku sugan labadaas salaadood la atowhumaa waa imaalahaayeen walow xabwan gurguurashaba allah ka dhigay muttafaqun calayh xadiidkan nabigeenna suubaan sala allahu calayh wasalam wuxuu noogu sheegayaa munaafiqiinta in salaadu ku culus tahay salaadahoo dhan way ku culus yihiin shanta salaadoodba waa ku culus tahay laakiin waa kusii kala culus yihiin salaadahoo dhan inay ku culus yihiinna fiiri xadiidka afqalu salaati salaad midda ugu culays badan waa ismu tafdiil afqal soo maahan muxuu faa'iideynaa mushaaraka iyo ziyaada mushaaraka macnaha salaadihiisoo dhan waxay wadaagaan culays waa ku wada culus yihiin laakiin waxaa ku siyaado leh oo si culays badan salaada cishaa iyo subxi saas weeyaan sida qur-aanku sheegana waa sidaas munaafiqiinta in salaadu ay ku culus tahay waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala markay salaada u istaagayaan waxay istaagaan ayagoo wehsanaya oo ay salaadu macnaha ku culus tahay weeye marka afqalu salaati salaad midda ugu culays badan u sii daran cala almunaafiqiina munaafiqiinta korkooda taas marka maxay ku tusee binasi alqur'aan walxadiid in salaadu kugu culus tahay waa sifatu munaafiq waa sifatu nifaaq waa sifatu nifaaq idan waxaa la rabaa adiga naftaada cilaaj adiga oo iska warqabtaa salaada hadday nashaad aad u leedaho ku faraxsan tahay kuu fudud tahay waa qayb calaamad wanaagsan wey ilaahay ku mahdi waa wax ilaahay looga mahdiyo haddii laakiin xooga ay kugu culus tahay wa khaasatan cishaha oo kaleeto iyo subxiga oo kale ay culays kugu tahay waa calaamad xun waxaad waa inaad garata inaad munaafiq tahay marka inta goorgoortoodan ku dhiman waxaad rabaa inaad ka soo gaarto inta goorgoor tahay inaad ka gaarto toobadda ood ilaahay u toobad keento oo aad qalbigaaga ku laylido diinka alle ilaa cibaadada kuu fudaatood usoo hilowdood jeclaato ilaa aad u hilowdo ood ilaahay la koodidiisa aad jeclaato marka sidaas weeye salaat lcishaai ayaa ugu culus iyo wa salaat lfajr labadaasa ugu daranna ayagoo salaadihii o dham ku culus labadaasa ugu daran labadaas sababtay ugu cuslaanayaan waxay tahay labada waqti waa laba waqti oo nasiino qofku maanta hore mushaqaynayey bacd alcishaa marka qofku waa nasana ama meelu fadhiya waa sheekayna amase waxa weeyaan inuuba seexdaaba dhacda waa waqti nasiino subxigiina hadda waaba waktiga hurdadu ugu macaan tahay marka horta waktigii waa wakti nasiino tan labaad badanaaba munaafiq uma tukado waxa weeyaan raqbo uu hawaabka ilaahay rajaynayo jacayl uu hawaabka ilahay jecelya uma tukado wuxuu u tukadaa riyaa istusus in la yidhaha muslimiintu ka midi labadaas waqtina badanaa la arki maaho qofkii maqnaada la tebi ma waa waqti mugdiye marka maadaama sababku u imaanayeyna meesha waa ka maqan yahay oo istususkii ah iimaankii kusoo riixi lahay oo keeni lahay masaajidkana lama arko idan marka labadaas salaadood waa aad ugu culus yihiin labadaas salaadood way ku culus yihiin waana inaad ogaato sideedaba waxa weeyaan qofka salaada jamaacada ka maqan calaamad cad oo nifaaq wey calaamadaas saxaabaduna saas u yaqiina qofka masaajidka aan jamaacada ku tukanoo ragga ah waa calaamad lagu yaqaan nifaaq xadiidkan waxa weeyaan waa tusaa waxaa kaloo tusaa hadalka cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu oo imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi walaqad ra'aytunaa wamaa yatakhallafu can isalaa ilaa munaafiqun macluumu nifaaq waxaan is arki jirnay yuri haddaan nahay saxaabada ayagoo uusan ka daahin salaada jamaacada macnaha ilaa munaafaq munaafaqnimadiisa la og yahay maahan u fiirso munaafaq munaafaqnimadiisa la og yahay maahane qof kale kama daahi jirin markaasuu yihi walaqad kaana arajulu fiiri saxaabad say ahaayeen walaqad kaana arajulu yuhaadaa walaqad kaana arajulu yu'taa bihi yuhaadaa bayna arajulayni qofka naga mida wuxuu ahaa jiray in la keeno salaada oo masjidka la keeno waxa weeyaan ayadoo laba nin dhinacyada uga jiraan ma soco karo laba ninaa soo garbagele si uu jamaacada ugu tukado xataa yuqaama fi safi ilaa safka lasoo taago fiiri bilaahi calayk mada xanuun aa dhici karta xoogaa iyadoo madax wareer annaga inu jamaacada maanta uga maqnaano soo ma jeedin bal dan yaroo addunya inaan uga maqnaano laakiin wuxuu leeay cabdullahi mascuud annaka qofka laba qof hadday soo wadi karto oo labada garab laga galo isagoo lagu garba jiraa safka lasoo taagi jira kan maqana munaafaq munaafaqnimadiisa la yaqaanaan u niqin saasuu le abdullahi mascuud saxiix muslimkayna ku taalla so uma jeedid cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi idaa kunaa idaa faqadna alinsaan waxaan ahayn haddaan weyno qof fii salaati alcishaa alaakhira wa subxi salaada cishaha iyo subxiga haddaan qof ka weyno asacnaa bihi danna malahan u xumay jiro qofkaas qayr uma anaan marin jiro manaa nifaaqa loo malayna u fiirso nifaaq ayaa loo malaynaa ibnu khusayma ayaa saxiixiisa ku wariyay xaakimna sidaas oo kale waana xadiis saxiixa sida xaafid ibnu rajab faxilbaariga uu ku saxiix yeela waa afar saxiixan ula jeeda ibraahim annaqaci wuxuu yidhi kafaa calaa man calaa nifaaq calaamad munaafaqnimo waxaa qofka ugu filan an yakuuna rajulu jaara almasjidi laa yuraa fiih in masjidka uu daris la yahay masjidkana aan lagu arkayn jamaacada calaamad munaafaq uma dhiman waa ku filanta waa ku filanta marka dadka guryaha ku tukanaa dadka baqarada ku tukanaa dadka dariiqyada ku tukanaa maqaayadaha derbiyaalkooda isbaarooyinka yaryarkaaho maqaayadleydu ay samaydo salli weyn soo dhiga markii salaada la garan jirayay kaa tegey ta meesha ku tukadaana soo laabteen waxa weye waxaasoo dhan waa calaamad xun oo tusayda diin xumo waxaa la rabaa mar haddii salaada la adimo meesha looga adimay in la aado ma ahan isbaaradan inaad ku tukato yarta oo maqaayadda ag taalla oo dadka lagu celinayo masaajidka aad haddaad rabto berri inaad ilahay hortagto adoo muslin ah sidaas weeye nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam walow yaclamuuna hadday ogaalahaayeen munaafiqiinta maa fiihimaa waxa labadaas salaadood ku sugan cishaha iyo subxiga la atowhumaa waa imaan lahaayeen walow xabwan gurguurashaba alla ka yeelay hataa hadday si kale ku imaan waayeen oo soo socon wayen waa soo gurguura lahayn waana hadyigii saxaabada waa ujeedaa in laba qof soo wadaydo muttafaqun calayh wacanhu can abi hurayrata qaala ata nebiya nabiga waxaa u yimi sala allahu calayhi wasalam rajulunin marka xadiidkaas maxaan kaleetoo ka faa'iidnay waxaan ka faa'iidnay imaatinka la imaana jamaacada inuu waajib yahay sababtoo ah ka maqnaashadii hadday calaamad nifaaq noqotay dee calaamad nifaaq waa xaaraan waa xaaraan marka imaatinka jamaacada la imaana inuu waajib yaho fardulcayn ragga ku yahan xadiiska ka qaadan wacanhu can abi hurayrata qaal ata nabiya nabiga waxaa u yimi sala allahu calayh wasalam rajulu nin ninkaasoo acmaa indhala fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow laysa lii iima sugnaanin qaa'idun hogaamiye yaquudunii isoo hogaamiya ilalmasjidi masjidka iisoo wada fa rakasa lahu nabigu waa ruqsay inuu gurigiisa ku tukado falamaa wallaa markuu jeestay dacaahu waa u yeehay kaalayu fa qaala wuxuu idhi hal tasmacu nidaa adinka ma maqashaa bisalaati salaada loo adimaa qaala wuxu uhi nacam waa maqlaa qaalana wuxu uhi ajiib ajiib maayo imaw marka ruqso lama arkee rawaahu muslima xadiiska wariyey xadiidkan kale ee abu hurayra radia allahu tacaala canhu laga wariyey wuxuu leeyahay nabiga ninaa u yimid indhala ninkaasna waxaa caddaynayda riwaayadda abu daawuud riwaayadda abu daawuud ayaa caddaynayda ninkaasu wuxuu ahaa ibnu ummi maktuub cabdullaahi ibni maktuub saxaabiga la dhihi jiray ayuu ahaa asagaa nabiga u yimid markaasuu yaa rasuulallah inii rajulun dariir aniga nin inii rajulun dariirulbasar aniga nin indhala-ana shaasicu daar gurigayguna waa fog yahay u fiirsada gurigayguna waa fog yahay weliya qaa'idun laa yulaa'imunii waxaan leeyahay nin i wada oo aan ii laa'iq ahaynoo aan iwaafaqayn oo macnaha hadda meeshan raba aan ii waday marka qaa'id melihi wuxuu la jeedaa qaa'id oo laa'iq i ah melihi oo hadda meeshan u baahdaba igeynaya mid aan hadda meeshan u baahda aan igeyhayn aan leeyahay fa hal lii ruksa an usaliya fii beyti ruksa ma ii helaydaa inaan gurigayga ku tukado saasuu yidhi xadiiska abu daawuud markaasuu nabigu yidhi hal tasmacu nidaa adinkama maqle markaasuu nacam markaasuu yidhi laa ajidu laka ruksa ruksa ku helima xadiiskuna xadiis saxiixa sida imaam nawowi majmuuca ku yidhi soo ma jeedid xadiidkaas marka muxuu caddaynah sariix ku yahay wuxuu ku cadioo sariix ku yahay ninka muslimkaahe qaangaarka in salaada inuu yimaadaa waajib ku tahay fardulcaynna ay ku tahay weliba sababtoo ah nin indhool ah cabdullaahi bn maktuubo indhool ah gurigiisuna fog yahay cudurdaar kuuma hayuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam haddii ninkaas cudurdaar u waayey qof kale cudurdaar ma helayo caafimaad qaba qof caafimaad qaba waxa weyn xoog leh gurigiisa inuu ku tagado cudurdaar ma u helaya uma helaya sariix wey marka waa cadda waa cadday marka masaladu sidaasayna ahlulxadiidka uga qaateen xadiidka abu sulaymaan alkhadaabi macaalim sunanka wuxuu yidhi wa fii haadaa xadiidkan daliilun wax tusayaa ku sugan calaa ana xuduura aljamaacati waajib in jamaacada lasoo xaadira inuu waajib yahay walow kaana dalika nadman hadduu sunno noqo lahaa la kaana owlaa man yasachu takhalufu canha ahlu darar wa dacfi waxaa ugu xaqnimo badnaa lahaa dadka ay u bannaantay inay dib dhacaan dadka dhibaataysan iyo qofka cabdullaahi ibnu maktuum xaaladiisa ku sugan haddii kaasuba cudurdaar waayey wallaahadan adoo caafimaad qabo indhaleh aadan cudurdaar ilahay agtiisa ugu helayn haddaadan mar cudurdaar lahayn marka indhala-aantu xataa cudurdaar maaha qofka indhahala waajibay ku tahay jamacada inuu yimaado oo ragga ah cudurdaar ma aha guriga fog cudurdaar ma aha laakiin fogaantaas miisaanay leeda dadka gabalan jamaacadu waajib ku ahayn guriga fogaantiisa daraaddeed waa maxay miisaanku waa kii nabigu weydiiyey ma maqlayda adinka haa imow hadduusan adinkaba maqli karin fogaan daraaddeed waajib kuma aha hadduu raba ha yimaado hadduu rabana ha baaqo ilaa miisaan nabigu taasuu ka dhigay ma maqlayda adinka haahuu yidhi imow marka qofka fogaantu hadday gaarsiisan tahay heeruusan adinka maqlayn waajib kuma aha laakiin si kastaba u fogaada hadduu adinka maqlaa waajibi ku tahay maqlidaas adinka la maqlayn waxaa laga hadlaa qofkii adinkii nabiga waqtigiisa la adimi jiray ilaa mar dhow microfanadan la helay microfanka laga hadli ma waxaa la rabaa qof caadiya markuu dhawaaqo inaad maqli karto ila microfan hadduu yahay microfan waxaa dhici karta meelaha tuulooyinka hawadu degan tahay in toban kilomitr xataa laga maqlo meel qofkuba soo gaarayo salaaduba ka tegid haduu soo tago marka waxaa laga hadlaa waa meel caadiya oo degan qofka dhawaaqa dheer muadinka caadiga markuu codkiisa ku adimo haddii la maqli karo taasna waxa weyn in kastoo magaalada weyn codka aan aad loo maqlin laakiin markay hawadu degantahay qofka codkiisu dheeraya ilaa meel fiicana laga maqli kara ilaa meel fiicana laga maqla marka qofkii maqli kara waa qofkaas qofkay waajib ku tahay taasaa nabigu miisaan ka dhigay sala allahu calayhi wasalam marka qof kastaa marka xadiiskaas waa inuu ku cibro qaataa oo uu ogaadaa jamaacada tegitaankeedu waa waajib waa waajib wa can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas ayaa laga wariyay radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu calay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man samica nidaa qofkii adinka maqla falam yaati oo aan imaan falaa salaata low salaada uma sugnaanin ilaa min cudrin cudurdaar maahani qofkii adinka maqla oo aan imaanin masaajidka salaad ma leh salaada uu tukaday salaad ma ahan ilaa cudurdaar ma ahani rawaahu ibnu maaja ayaa wariyey wadaaru qudniyuna waa wariyey wabnu xibbaanna waa wariyey walxaakimna waa wariyey xaafidku wuxuu hi waisnaaduhu calaa shardi muslim sanadkiisuna waa shardiga muslim oo waa sanad oo saxiix ah laakiin rajaxa bacduhum culummada gobola raajax ka dhigeen waqfow inuu mawquuf yahay oo uu yahay hadal cabdullaahi ibni cabbaas culummada gobolaa sidaas ka dhigeen xadiidkan ahlucilmigu waxay iskugu khilaafaan xagga waqfiga iyo rafciga oo ahlucilmiga gabalna waxay idhahdaan waa mawquuf inuu yahay raajixa qaarna waxay idhahdaan inuu marfuuc yahay mawquuf macnaheeda waa qowl saxaabi waayo qaarna waxay idhahdaan waa nabiga qowlkiisiyo waa marfuuc aimada rajaxday marfuucnimadana waxaa ka mid a xaakim waxaa ka mid a xaafid dahabi waxaa ka mid a sheekh naasirdiin albani waxaa ka mid a samiir ibnu amiir azuhayri ardayga albani iyo kayrkoodba marka xadiidku wuxuu faa'iideynaa qofkii adinka maqla oo aan imaanin salaada uu guriga ku tukanaya suuqiisa salaad uma sugnaanin qofkaas qofkaas salaad uma sugnaanin saxaabo badanaana sidaas ka suganta abu muusa alashcari lafdigaas oo kalea ka sugan man samica almunaadiya uma lam yujibhu min gayri cudrin falaa salaata lahu saasaa ka sugan abuabuusa alashcari oo yihi qofkii maqla muadinka oo cudurdaar la-aan haddana asagoo ah aan ajiibin salaad male sidaasoo kale cabdullahi ibni cabaas ka sugan abi hurayre sidaasoo kale midku macnaha ka sugan cabdullaahi ibni cumar ibn اlkhadaab wuxuu yidhi in kunta mujiiba dacwa faajib daaciy allah haddaad dacwo ajiibaydo ilaahay midka dadka ugu yeeraya ajiib marka saxaabadaas aqwaashooda iyo xadiidkan waxay tusayaan qofkii adinka maqla oo aan imaanin ee meelihiisa ku tukada salaad male laakiin salaad male maxaa loola jeedaa salaad male maxaa loola jeedaa laba qowl ahlcilmigu kaleeyihi salaad maba ka ansaxaydo maba ka ansaxaydaba idan maba tukanba guriga salaada uu ku tukaday maba ansixin markaas maxay noqonaydaa jamaacadu waa shardun lisixati salaad saasaa macnuhu noqona jamaacadu waa shardun lisixati salaad maba ansaxaydo haddaan lagu tukan ninkaan cudurdaar lahayn saasu macnuu noqon soo ma jeedid marka qowlkaas waa qowlka ay ku tageen waxa weeyaan daahiriyada waa qowlka ibnulxasmi addaahiri uu ku tegey oo u nusreeyey muxallaha imaamu axmed riwaayatiisana sidaas ayuu ku tegey iyo weliba xanaabilada qaar ka mid ah sidaasay ku tageen maba ansixinba laakiin jumhuuru ahlicilmi waxay ku tageen salaaddu waa ansixi ee maxaa loola jeedaa salaad ma leh waxaa loola jeedaa salaad kaamila ma leh maxay ugu xambaarayaan asalka waa in sixada la anfiyo oo asalka mar haddii la anfiyo shay asalku waa in xaqiiqada la anfiyo marka waxa weeyaan xaqiiqatu salaadba qofkaas uma sugnaanin waa in la yidhaha oo xaqiiqa sharciya la anfiyo maxaa looga leexiyey waxaa looga leexiyey xadiidkii hore abu hurayra iyo cabdullaahi ibni cumar cabdullaahi ibn waxaw ibni cumar iyo abu abu saciidin alkhudriy ee aan baabkuba ku bilowday oo mufaadalada faa'iideynayey oo waxa weya xadiidkaasa waxaa laga fahmay qofka keligiis tukaday salaadii asal ahaan waa ansaxday si loo jamciyo marka axaadiidta waxaa la leeyahay xadiidkan nafyigiisa waxaa lagu xambaarayaa nafyulkamaal salaad kaamila maleh kaasuna asalka salaaddu inay ansaxaduuna tusa marka jamcana waxaana fiican waxaa la yidhaahdaa waxa weya icmaalu daliilayni owlaa min ilqaa'i axadihimaa labada daliil in la wada camal siiyo aa ka habboon in mid la laaqi yeelo marka maadaama xadiidkii mufaadalada xadiidkii cabdullahi bni cumar abu hurayra abu saciidin alkhudriy ay tuseen asalka inay ansaxaydo qofka munfaridka waxa weeyaan xadiidkan waxaa lagu xambaaraa nafyiga nafyulxaqiiqa lagu xambaari maaye nafyulkamaala lagu xambaaraa marka salaad kaamila ma tukan waa qofkaas waa dambaabay waxa weya laakiin salaadda asalkeedu waa ansaxo la dhihima waa taarku salaad idan sidaas darteeda qofka soo tukada guriga ku tukada hadduu jamaacada tago haddana waxaa laga rabaa inuu soo celiyo oo uu jamaacada la tukado maaa waa waajibu ka tegay soo maogi waa inuu jamaacada la tukado markuu masaajidka yimaado jamaacada waa inuu la tukado sidaasaa laga rabaa marka waxa wey waxaa la leeyahy qofkii markay keligiis tukado sida jamaahiirtu mareen asalkii salaaddu waa u ansaxa laakiin waa dambaaba asalkii salaaddu waa u ansaxa laakiin qofkaas waa dambaabo waajibu ka tegey sidaasaa la leeyahy وعن وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه يزيد بن الأسود صلى واتكدي مع رسول الله رسولك إله إلا جركيس وتكدي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صلاة الصبح وتكدي نبي صلاة الصبح لا تكدي فلما صلى رسول الله رسولك إله مركو تكدي صلى الله عليه وسلم إذا إسلام مركب هو رسولك واجد وحو هلي برجلين لبنين لبنين هلي labadaasoo lam yusaliyaa aan la tukan laba nin oon la tukan asaga fadacaa bihima waa u yeeray aba labadaa nin usoo yeeru yidhi meesha iska fadhida fa jia bihimaa waa la keenay labadoodii fa jia bihimaa waa lala yimid tarcuddu xaalo ay gariiraydo faraa'isuhumaa kalxamahooda iyadoo waxa weeyaan hilibkaas sararta iyo garabka u dhexeeya kilkisha geeskeeda ku yaalla ay jarcinaydo lolanaydo isla muxuuynu ku samayn doonaa nabiga oo aad halkaas ay gariiraydu aa la keenay markii la keenay faqaala lahuma nabigu wuxuu ku yidhi maa manacakuma maxaa iniin diiday an tusalliya macnaa inaad nala tukataan maxaad noola tukan weyda midinka meesha fadhiye qaalaa waxay yidhaahdeen qad sallaynaa waad soo tukanay fii rixaalinaa guryaheenni yaan kusoo tukanay anagu anagu guryaha yagii aan kusoo tukanay qaala nabigu wuxuu yidhi falaa tafcala ha yeelinina mar dambe ha yeelinina gurigaan kusoo tukaday masaajidkiina waa lagu tukaday oo la tukamaa ha yeelinina idaa sallaytumaa haddaad ku tukataan fii rixaalikumaa guryihiinna hadday dhacdo inaad ku tukataan uma adragtum aada haleeshaan alimaama imaamka ood soo gaartaan imaamka walxaal lam yusalli uusan tukan fasalliyaa la tukada macahu daad guriga xataa ku soo tukataan ood imaamkii soo gaartaan waxa weeyaan isagoon tukan oon salaadii dhammayn la tukada fa innahaa salaadan dambe lakum waxay inin tahay naafilatun sunnu naafilatun siyaado wey lakum idinkay siyaado inin tahay rawaahu axmeda wariyey wa lafdun lahu axmed u sugnaaday wa alaaatu saddexdii sunankuna waa wariyeen wa saxaxu tirmidia saxiix yeelay wa bnu xibaan ibnu xibaanna waa saxiix yeelay ibnu khusayma waa saxiix yeelay xaakim waa saxiix yeelay sheekh naasirudiin albani waa saxiix yeelay marka aimo badanaa saxiix yeelay xadiisku xadii saxiixu haabit ah xadiidkan marka waxaa laga faa'iidaysanaa oo uu tusaa qofkii masjidka yimaada ee arka dadkiioo tukanaya asaguna uu horay u soo tukaday waxaa sharci ah inuu la tukado si uu jamaacada fadiiladeedii u helo salaadaasuna sunnay u noqonayda culamada way isku khilaafeen la tukadaas inay sharci tahay waa ijmaac sida uu yidhi cabdallah ibn salix fawsaan inuu dib dambe ay salaada u soo celiyaan waa ijmaac inay sharci tahay laakiin ma waajibay ku tahay soo celintaasu mase sunnay u tahay labadaba culammadu waa yidhaahdeen waa khilaaf waajibay ku tahay imaam axmed riwaayatiisa weeye ahlucilmi kalena waxay dhahdeen maya soo celintu waa waajib kuma aha adu calaa kulli xaal waxaa sharci ah inay soo celiyaan culamada galena waa kala qaadeen waxay dhahdeen qofkii awal jamaaca kusoo tukaday jamaacada yimid waa iska sunno hal iskala tukado haddana laakiin qofkii keligii soo tukaday waa waajib inuu marka labaad la tukado waa waajib marka xadiidku wuxuu tusaa qofkii awal soo tukaday ee waxa weeyaan jamaacada soo gaara inuu mar labaad jamaacadii soo celiyo sidaas ayaa laga rabaa inuu jamaacadii uu la tukadaan rabaa salaadii soo celiyo salaadaas dambena sunnay u tahay waxaan kala qaad lahaynayr ahlucilmigu salaada uu jamaacada markuu yimid la tukana inay tahay salaadaha gadaalkood aan sunno la tukan karin iyo inaysan ahayn waa isku mid salaadaha waxaa jira markii la tukado aan sunno laga dabamari karin maxaa ka mid ahaa casirka iyo subxiga soo maaha iyo salaado laga dabamari karin haddana maxaan ogaanay iyaga salaadan dambe sunay uta sunnay u tahay marka kala qaad male kala qaad male mar walba waa inay soo celiyaan sababtoo ah hadda salaadan uu nabigu yidhi la tukada uu amra waa tee so salaad subax maaha waxayna ka mid ahayd salaadihii aan gadaalkood la sunaysan jirin soo maaha marka waxay tusaydaa soo celintaanu waxa weeyaan sunno iska caadiya ma aha laazim waa inay soo celiyaan maxaa la salaada subax waxay ka mid tahay salaadaha markaad tukato kadib aadan sunno tukan karin ilaa salaada un qalla iyo waxaas maahane haddana nabigu waa amray marka salaadaas midday rabta ahaatee qofkii guri ku soo tukada ee waxa weeyaan jamaacada yimaada laazim waxaa ku ah inuu soo celiyo sidaas ayaa laazim ku ah waxa lagu soo celinaana waa jamaacada masjidka laakiin haddaad inta guri kusoo tukato koox kale guri ku tukayda u tagto waxba la soo celin maydi waxaad isdhaantaan waxba kuwaas ka faa'iidi maydi marka kuwaas waxa weya ma la soo celinaydid ayaga ma la soo celinaydid wa can yaziid ibn lswad yaziid ibn aswad waa saxaabi maxaa nabigaan la tukaday yuu leeyahy mar hadduu nabiga la tukaday waa saxaabi waa saxaabi weeye abu jaabir aa la yidhaha yaziid ibn aswad alkhuzaaci assuwaa'i alcaamiriyaa la yidhahdaa waa reer daaif marka waa saxaabi oo nabigiiyaanba la tukada waa kan yidhi wa can yaziid ibn اlswad radia allahu canhu anahu yaziid sallaa waa tukaday maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa salى اllahu alayه waslm salaata subxi salaad subaxu la tukaday falamaa sallaa rasuululahi rasuulka alle markuu tukaday salى اllahu alayh wasalam idaa isla markiiba huwa rasuulku waajidun soo qadaro waa mid helaya birajulayni laba nin labada ninoo lam yusaliya aan tukan macnaha lam yusaliya macahu wey lam yusaliyaan ma tukan maxaa loola jeedaa ee lam yusaliyaan macahu nabiga lama tukan ee inay soo tukadeen waa aragno xadiiskayba ku jirta guryihii kusoo tukadeen marka laba ninoon la tukan fadacaa waa u yeeray bihimaa labadoodii taas waxay kutusaydaa marka haddaad aragto shay munkara qof sameeyey laba shay midna lama rabo inaad iskaga qaylido maxaa inu cudurdaar leeyaha dhici karto inaad ka aamuso tira in cudurdaar leeyaha dhici kartana lama rabo maxay tahay dariiqa saxdaa inaad weydiido istibsaar ayagaad weydiinay nabiga sala allahu alay slam laigu soo yeeruu yeeri markii loogu soo yeeray ayagiiu wax weydiiyey markaas haddii qalad kuu caddaado qaladkii marka ka sax sida nabigu yeelay sala allahu calay wasalam laakiin marka hore munkar inkirid ku bilaabi maydid kana aamusi maydid waa inaad weydiido oo tira arrintan maxaa kugu xambaaray waa inaad istif istifsaar aada la timaado marka nabiga waa loogu yeeray fadacaa bima waa u yeeray nabigu fajiia bima waa lala yimid tarcuddu xaalay gariiraydo faraa'isumaa kalxamahooda faqaala lahuma nabig wuxuu ku yidhi maa manacakuma maxaa idin diiday an tusalliya inaad tukataan macanaa la jirkeenna qaala waxay idhahdeen qad sallaynaa waa soo tukanay fii rixaalina guryaheenna qaala nabig wuxuu ihi falaa tafcala ha yeelinina mar dambe ha u laabanina sidaan macnaha inaad guryaha markaad ku soo tukataan jamaa jamaacada masjidkaa timaadaan inaad la tuka diidaan taas ha u laabanina wax uu ka reeba amaa guriga kusoo tukashadii taas kama hadlin xadiisku sababtaa inay masaafir ahaayana dhici karta inay cudurdaar kale lahaayana dhici karta xadiisku taas kama hadlin laakiin wuxuu yidhi hadday dhacdo inaad guri kusoo tukataan oo aad masjidka timaadaan oo aan salaadii weli la tukan waa inaad la tukataan la tukaleesha la-aantaas ha u laabanin ta dad masaajid ku tukaya aad timaada inaad meel fadhiisataan maxaaba lagu malayna gaal inaad taaba lagu malayna muslimkii oo masaajidka ku tukaad halka aad ka fadhiisato maxaa lagu malayna wakti mala dhacdaay moogta waxa weeyaan taariku salaad iyo mid muslim oo tukada markaa aan wada socda markaasuu leeyahay waa tukana markaasuu le halkaana kugu suga meeshaanu fadhiisana marka waa kala baxeen sooma jeedi muslim iyo gaal kala baxay weeye marka gaal inuu yahay waa iska cadday kaas marka yaan shuba dhilinku maadaama gurigi nimankan waa kusoo tukan nimanka niman muslimiina weeye mas'aladaysan sidaas u fahmin kaliya iyagu ee taariku salaad male saxaabada hal taariku salaad lagama yaqaan saxaabada dhexdeeda marka nabigu wuxuu ku yidhi falaa tafcala ha samaynina jamaaca kaharidan oo markaad masjidka timaadeen aad samaydeen ha u laabanina idaa sallaytuma markaad ku tukataan fii rixaalikumaa alaabtiinna dhexdeeda iyo gurigiinna uma adragtum aad haleeshaan alimaama imaamka walxaal lam yusalli uusan tukan fasalliyaa macahu la tukada la tukada fa inahaa salaadaas dambe naafilatun sunna idin tahay lakum idinka rawaahu axmeda wariyey walafdu lahu lafdigaana imaam axmeda u sugnaaday wahalaaatu saddexdiina waa wariyeen wasaxahu tirmidi waa bnu xibaan iyo aimo kaloon sheegnayna waa صaxiix yeeleen iyaguna وعan abi هuraيرaةa رaضي الlaه عanهu qاal qaala rasuul الlahi rasuulka alaa yidhi slى الlaهu عaليه وasلم inamaa wax kale maahan jucila اimaamu imaamka waxaa loo sameeyey liyu'tama bihi in lagu daydo imaam waxaa loo sameeyey in lagu daydo faidaa kabara allahu aكbar markuu yidhaahdo fakabiruu allahu aكbar ka daba idhaahda allahu aكbar ka daba idhaahda walaa tukabiruu allahu akbar ha dhihinina xataa yukabira ilaa uu asagu allahu akbar yidhaahdo wa idaa rakaca markuu rukuuco farkacuu ka daba rukuuca walaa tarkacuu ha rukuucinina xataa yarkaca ilaa uu asagu rukuuco wa idaa qaala markuu yidhahdo samica allahu alle waa ajiibaa liman xamidahu qofka mahdiya faquuluu idina dhaha allaahumma alla rabbanaa rabbigeeniyo laka keliga alxamdu mahaduu kuu sugnaatay waidaa sajada markuu sujuudana fasjuduu idina sujuuda walaa tasjuduu ha sujuudinina xataa yasjuda ilou asagu sujuudo marka hore waidaa sallaa markuu tukado qaa'iman xaalu yahay mid taagan fasalluu tukada qiyaaman xaalatiin kuwa taagtaagan waidaa sallaa markuu tukado qaacidan xaalu yahay mid fadhiya fasalluu tukada qucuudan xaalatiin kuwa fafadhiya ajmaciina dhammaantiin rawaahu abu daawuud ayaa wariyey wahaadaa lafdukan waa lafdigii abu daawuud wa aslu xadiiska asalkiisuna fi saxiixayni bukhaari iyo muslim ayay ku taallaa marka qucuudan xaalatin ajmaciina dhammaantiin wey waay xadiidkan marka wuxuu tusayaa qaabka imaamka loogu dayanaa ma'muumka qaabka ay tahay inuu ugu daydo imaamkiisa ayuu xadiidku ka hadlaa qaabka ay tahay ma'muumku inuu ugu daydo imaamkiisa waxayna tahay saddex arrimood waa inuu iska ilaaliyaa saddex arrimood waa inuu iska ilaaliyaa saddexdaasu waxay tahay ko inuu imaamka ka hormaro waa inuu iska ilaaliya labo inuu imaamka la socdana waa inuu iska ilaaliya saddex inuu wax badan ka dambeeyana waa inu iska ilaaliyo saddexdaasaa la diidaya saddexdaasaa la diidaya koow xadiidku wuxuu sheegay xukunka koobaad imaamka xikmadda loo sameeyey xikmadda loo sameeyey waxay tahay in lagu daydo dayasho waxaa la idhahdaa inaad qofka samaydo waxa uu samaynaa oo markuu wixii sameeyo aad adna sidii oo kale u samaydo saasaa la yidhaha dayasho ee dayasho qof aad ka horayda miyaa la yidhaha dayasho lama yidhaahdo waxaa la yidhahdaa qof aad fiiraydo si u samayna markuu sameeyeyna aad ku raacdo marka qof aad ka horayda lama yidhah qof aad isla socotaana lama yidhah ila isla socod haddaad tihiin qofna qof kuma dayan marka saddexdaas arrimoodaa la rabaa inuu qofku iska ilaaliyo inuu ka hormaro inuu la socdo inuu wax badan ka dambeeyo waxa waajibkaa waxay tahay rugni walba marka imaamku sameeyo inaad fiirido markuu sameeyo inaad degdeg uga daba samaydo degdegta halkaa laga fahmaa degdegta waxaa laga fahmaa waxay tahay faydaa kabara fakabiru fada fadi ay faa'iideynayday tartiib iyo tacqiib tartiib waxay tahay imaamku ha horeeyo oo ha sameeyo daad la socoto kuma dhaqmin fadi tacqiibna waxay tahay wax badan ha ka dambayn ee mar hadduu ficilkii sameeyey ka daba tag adna sidaas waa sidaas asalka hadday dhacdo marka inuu ka hormaro haduu ka hormaro waa xaaraam biitifaaq اlculamaa ka hormaridda laga hormaro imaamka oo ma'muumkii uu hormaro hortiisuu rukuucay hortiisuu sujuuday hortiisuu madaxa soo qaaday culammada muslimiinta way isla ogolyihiin xaaraan qabcana wey waana dembi weyn oo ay dhici karto qofkaasu inuu ku muto cuquubo adduun ama iyo mid aakhira intaba bal nabiga waxaa ka sugan sal اlahu alay sl xadiiska bukhari muslim wariyey min xadiidi abi hurayra ama yaksha axadukum aw alaa yaksha axadukum idaa rafaca ra'sahu qabla alimaam war qof inin ka mida miyuusan ka yaabayn oo ka baqayn hadduu madaxa kor u soo qaado imaamka ka hor an yajcala allaahu ra'sahu ra'sa ximaar in madaxiisa ilaahay madax dameer ka dhigo ow yuxawil allahu suura ow yajcal allahu suuratahu suurata ximaar ama muuqaalkiisa o dhanba muuqaal dameer ilahay ka dhigo marka waa dembi weyn oy dhici karto qof ilahay inuu ku ciqaabo nabiga salى اlahu alيه wasalam waxaa kaloo ka sugan inuu yidhi xadiidka imaam muslim saxiixiisa ku wariyay min xadiidi anas inuu nabigu yidhi ayuhannaas inii imaamukum wardadow anuu imaamkiiniyana falaa tasbiquunii haygala hormarinina birukuuci rukuucda walaa bisujuudi sujuudda walaa bilqiyaami istaaga walaa bilinsiraafi gadoomidda salaada laga baxaa fainii araakum waa inin arkaa amaamakum hortay horti hortayda waa inin ka arkaa hortayda waa idin ka arkaa wa min khalfi gadaalkaygana waa idin ka arkaa hadii saxiix muslimka saas ku taala xadiidkaas iyo axaadiid kalena waxay wada tusayaan nabiga salaada markuu ku jiro hore iyo gadaal isku sii wax uga arki jiro markuu salaada ku jiro mar kale ma sugna markuu salaada ku jiray suganta inuu horeyna ka arkaayo gadaalna ka arkaayo marka nabiga sala allahu alay sidaas u reebay marka horumariddu waa xaaraan biitifaaqi aima salaadii ma bure mase buri mee qowlka sawaabka min qowlay culamaa ee raajixa waxay tahay horay ka buri hal rugni hadduu kala hormaro asagoo u kasaya oon ishalmaamin waxa weeyaan salaadiis waa burtay badalan waa inuu hadda kadib soo xirtaa salaada aimada gabalna waxay dha maya laba rugni sida shaaficiyadoo kale laba rugni markuu kala hormaro khalaas markaasay buri markaas buri laakiin laba wax looga dhiga hadde xadiis laba sheegaya haddaan lahayn laba wax looga dhiga lama arko hadduuba ka hormaray baadilkiiu ku dhacay salaadiisina waa burtay taas waa marka hore haddii laakiin asagoo halmaansan uu ka hormaro ama ka jaahila xukunka salaadiisu burime qowlka saxiixa iyada khilaafa ku jira imam axmed wuxuu le mar walba waa bure ama ha halmaansanaado ama yuu halmaansanaan waa bure laakiin qowlka sawaabka ahlucilmiga waxay tahay oo raajixa inaysan burayn hadduu salmaansan yahin maxaa yeele waxaa sugan nin saxaabiya nabigoo sujuudsan inuu madaxa soo qaaday markaas waxaan arkay cunug yaro halkan uga fadhiyo markaasaan sujuudaydii iskaga laabaa waxaa lagaa rabaa adiga hadday dhacdo imaamka inaad ka hormarto isla markaas inaad meeshaada ku laabato saasaa waajib ku ah isla markaas haddaadan ku talagelin dad ku talagahay salaadaad waaba gurtayba haddaa waa inaad soo xidhataa salaad cusub laakiin adoon ku talagelin haddaad ka hormarto waa inaad laabataa ood waafaqdaa oo meesha uu joogo aad ugu tagtaa imaamkii haddii uu waafaqo ka warran taas waxay ahayd hadduu ka hormaro hadduu la socdo allahu akbar allahu akbar isleedahi taas ka warran la socoshadaas hadday takbiiratu ixraam tahay ayadana khilaaf male salaad ansiximi hayla asagii oon xidhaan aad ku xidhatay qofaan salaad kuugu salaadba aan xidhaan aad ku xidhatay ma ansaxayd oo takbiiratu lixraam laakiin arkaanta kale haddaad la socoto waxa weeyaan waa karaahiyo sidaasay ka cabireen culummadu waa karaahiyo inaad la socoto arrinta saddexaad waa maxay arrinta sawaabka waa sheegnay arrinta sawaabka waxay tahay inaad samaydo ficilka uu samaynaa markuu sameeyo kadib aad samaydo sidii lagaa rabay saasay ahayd sidii lagaa rabay sidaas weliba waxaa aad u caddaynaa qaabkii saxaabada ugu dayi jireen xadiidka baraa binu caazib ee imaamu lbukhaari saxiixiisa uu ku soo saaray xadiidkaasi aad u caddayna xadiidkaasi muslim laftigiisuna waa wariyey wuxuu leeyahay baraa binu caazib fiiri isagoo ka hadla qaabkay saxaabadu nabiga u raaci jireen wuxuu yidhi kunaa nusallii khalfa nabiy sala allahu alay slam nabiga gadaalkiisaan tukan jirnay faidaa qaala samica allahu liman xamid markuu nabigu yidhahdo samica allahu liman xamida lam yaxni axadun minaa dahrahu xataa yadaca nabiyu jabhatahu cala alardi markan madaxa la soo qaadoon ictidaalka ku jirno qof saxaabada ka mida dhabarkiisa xataa ma qallooci jirin ilaa nabigu wejiga dhulka dhigo fiiri sujuudi miaal waa hadda meesha ugu badanoo dadku ay hoobtaan qaar badan xataa samic allah markuu yidhaahdo oo isaas u yahay ayagoo sii tafaxaydana sii ordayd arkayda bal fiiri musiibada waxa weeyaan wuxuu leeyahay baraa binu caazib markaa nabigu sidaas u samc allah liman xamida u yidhah sidaas u taagan yahay oo sujuudda uu aadayo oo aan sidaas u taagannahay qof saxaabada ka mid a xataa dhabarkiisa ma qallooci jirin ilaa uu wejiga ku hubsado wejiga nabiga dhulka marka nabigu wejiga dhulka dhigo aan soo dhaqaaqi jirin kudayashada saxda waa saas rugni walba waxaa la rabaa inaad saas u fiirido marka imaamku rugnigaas galo waa inaad soo aadaa sidaas waa sida la rabo waxaa la ogolayn inaad iska daahdo duco dheer aad iska qabsato duco dheer iyaan iska qabsato adoo khiyaar leh lama ogola mar had maxaa yeelay tartiib tacqiibkia meesha ka maqnaana laakiin cudurdaar hadduu jiro oo cudurdaarkaas maxaa ka mid ah cudurdaarkaas waxaa ka mid ah waxa weeyaan qofki waa carab culus dadku isku mid maaha qofaan xataa mararka gabal faatixada isagoo dhammayna imaamku uu waxa weeyaan rukuuca ma iska soo rukuuce maya soo dhamay faatixadii faatixada waa rugniya saad uga tegayda hal meelay sugan tahay inuu imaamku kaa xambaara inta kale lagaa xambaari ma waa markaad rukuucda kusoo gaarto awel salaada hortaa la xirtay laakiin mar kale lagaa xambaari ma idan waa inaad soo dhammaydaa marka waa inaad daba socotaa waa daba socone weligaa ma iska daba socone hadduu xataa wax tiro badan kaa horeeyo aimada gobol laba qowlba waa leeyihiin aimada shaaficiyado kale waxay yidhahdaan laba rugni oo dhaadheer hadduu kaa hormaro khalaas meesha aad joogto waa u kaadine meeshuu joogada uga daba tegay inta ka boodo labada rugni labadaas rugni markaa ragcay ku dhex jiraan soo maaha ragcay ku dhex jiraan labada rugni ood ka boodo meeshuu joogaad kala qabsanaya ragcaa ku dhaaftay markay salaatu dhamaataad hal ragca la imaanay sidaasaad ula tukani hadduu laba ragco laba rugni oo dhaadheer ku dhaafo aimada gabalna waxay dhan maya weliga oo iska daba soce ilaa aad uu kaa daba yimaad isagu sida uu kaaga horeeyo adoo ragcadii kale ku soo jira maalan rukuucdeedii hadduu asnaa rukuucdii tii kala yimaado halkaasaad ka raaci yirahdeen markaasaad ragcadaas aakrika kala imaanay meeshaasaad ka raace calaa kulli haal weliga waa iska daba socee sax maaha marnaba laakiin labadaas dariiqaba waa sheegeen ahlucilmi waxa weeyaan laba rukniba hadday ku dhaaftay inaanta u kaadido ka daba tagto asaga hadhow markii salaadu dhammaatana labadaas rugni ragcay ku jireen moogta ragcadaas waa ku dhaaftay inaad ragcadeed gadaal kala imaanayn iyo sidaad u daba socoto hadduu inta su soo dheereeyo ragcadii kale uu rugnigaad maraydo yimaado inaad meeshaas ka raacdo mar walba marka ragca maqnaane ragcadaasaad markay salaadu dhamaata la imaanay marka waa daba socone waa muhiim taasuna laakiin adoon cudurdaar lahayn haddaad iskaga harto salaadaada waa eberwo lama ogola inaad ka harto waa baail salaadaada waa bure hadaad ka harto adoon cudurdaar lahayn imaamyada laftirkoodana waxaa laga rabaa inay ka fiirsadaan imaamyo badan waxa weeyaan faatixadaba ma akriyaan isleeda dadkiina dad carab culusaa jiro ruugaya qiradiiyo waxa weeyaan aan fudayd ku dhamay karin marka adigana waxaa lagaa rabaa dadaad tujinayda imaamaa tahaye waxa weyan dafdafta badan ka daa la keligaa tukamaydi moogta waa inaad xoogaa miisaanta salaadii si lagula soco karo si lagula soco karo waa inaad adiguna u tukataa sidaas weeye sida la rabaa والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد